faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan idilahaantiinba kuna soo dhowaada qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee raadyaha cadaado qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn kulanka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya oo ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuusuf maxamed wacays oo ka badbaaday qarax lala eegtay gaarigiisa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo dalka masar kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan kulan looga hadlayay sida haweenka ay qayb uga noqonayaan golaha deegaanka oo maanta lagu qabtay magaalada jowhar barakacayaasha ku dhaqan kaamka badbaado ee duleedka magaalada cadaado oo ka cabanaya xaalad nololxumo oo soo wajahday qodobadaa iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warka duhur ee raadyaha cadaado iminkasi
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay bisha abriil sannada warka duhur ee maanta waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo jila jaamac jila ah ayaa idinla socodsiin doona maxamed wadani ayaa farsamaynaya haatanna isagii oo fidsan kulanka golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa goordhow waxa uu ka furmay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya axmed xuseen cabdow ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha abriil laba kun sagaal iyo toban waxa ay yeelanayaan kulankoodii caadiga ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa inay warbixin ay ka dhagaystaan guddiga xuduudaha iyo federaalka xildhibaanada golaha ayaa dhammaantood saqdii dhexe ee xalay waxaa loo diray fariimo muujinaya jiritaanka kulanka maanta iyada oo barqanimadii hore ee saakayto xildhibaano ka tirsan golaha ay tageen xarunta ay ku shiraan xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa ayaa la filayaa inay shir gudoomiyaan hase ahaatee wararka ugu dambeeya ee haatan aanu ka helayno xarunta waxa ay sheegayaan in weli kulanku uusan furmin islamarkaana kooramkii uu ku furmi lahaa golaha aan la helin maalmihii lasoo dhaafay caqabado badan ayaa waxa ay ka jireen furitaanka kulamada golaha waxaana jiray in dhowr saacadood lagu darayay kulamada sida ku qoran xeer hoosaadka marka la waayo kooramka rasmiga ah uu ku furmi lahaa golaha maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ah fayeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa dignin u diray xildhibaanada waxaana uu ka codsaday inay soo xaadiraan kulamada si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah maadaama ay hor yaallaan sida uu yidhi xeerar badan oo u baahan in ay mariyaan akhrinta koowaad akhrinta labaad iyo tan saddexaad si madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu faafinta rasmiga ugu soo saaro xeerar muhiim ah oo horyaalla golaha oo ay ku jiraan xeerka doorashooyinka iyo weliba xeerar kale oo muhiim ah gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuusuf maxamed wacays ayaa ka badbaaday qarax lala eegtay gaarigiisa faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax maanta lala beegsaday gaari uu lahaa gudoomiyaha gobolka bari ee maamulka puntland yuusuf maxamed wacays xilli uu marayay bartamaha magaalada boosaaso gaarigan oo ahaa nuuca loo yaqaano tiyota ayaa waxa uu qarax u qabsaday xilli uu marayay agagaarka wadada hotel jubba ee magaalada boosaaso waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo afar askari oo ahaa ilaalada gudoomiyaha gobolka bari sarkaal ka tirsan laamaha amniga ee magaalada boosaaso oo warbaahinta la hadlayaya waxa uu sheegay in qaraxa uu ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso islamarkaana la geliyey wadada martaalkaasi wararka saacadihii ugu dambeeyey naga soo gaaraya magaalada boosaaso ayaa intaasi ku daraya in xilliga qaraxa uu dhacayay gudoomiyaha uusan saarnayn gaariga hase yeeshee ee askarta ku dhaawacantay oo keliya ay wateen gaarigaasi askarta ku dhaawacantay qaraxaasi ayaa waxaa la geeyey isbitalka weyn ee magaalada boosaaso si halkaasi loogula tacaalo xaaladooda caafimaad si kastaba ha ahaatee lama oga cidda ka dambeysay qaraxaasi amaba gelisay miinada dhulka lagu aaso wadada marta agagaarka hotel jubba ee magaalada boosaaso madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dalka masar kulan kula yeeshay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo haatan ku sugan dalka masar ayaa magaalada qaahira ee xarunta dalkaasi waxa uu kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan labada mas-uul si gaara waxay uga hadleen islamarkaana ay lafagureen xaaladda haatan uu ku sugan yahay dalka isagoo cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore ee soomaaliya uu sheegay in xilligan la jooga soomaaliya ay soo kabanayso waxa uu bogaadiyey dadaalkay wado dowladda federaalk soomaaliya oo horkacayo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uuna hoosta ka xariiqeen shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay inay barbar istaagaan dowladooda madaxweyne farmaajo madaxweynahan isnaqaano weeye haddee waxaan iska warsannay dalka waxaan ka wada hadallay sidii wax loo qaban karo ayaa laga wada hadlay sida aan uga xumahay dhibaatada dalka haysata iyo baabba'a la baabbi'inahayo ummadda ayaan ka wada hadallay ilaahay in loo noqdo oo shacbiga soomaaliyeed ilaahay u noqdo oo dadka dadka baabbi'inahaya ay ilaahay u noqdaan oo ilaahay la baryo oo qur-aanka lagu baryo oo balaayada inuu naga dulqaado laga baryo ayaan ka wada hadalnay dhinaca kale cabdiqaasim salaad xasan madaxweynihii hore soomaaliya waxa uu soo hadal qaaday shirkii dhowaan magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya uga qabsoomay qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ee dalka iyo sidoo kale siyaasiyiinta soomaalida kaas oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo dowladda loo jeedinayey cabdiqaasim waxa uu sheegay in siyaasi aan la oran karin haba yaraatay qof xil raadinaya balse loo baahan yahay in siyaasigu noqdo mid ka shaqeeya danaha iyo sidoo kale masaaliixda dalka iyo dadka soomaaliyeed hoosta waxa uu ka xariiqay in siyaasiga looga baahan yahay in mucaaradkiisu ahdo mid wax toosinaya ugu dambayn cabdiqaasim salaad xasan madaxweyne hore soomaaliya waxa uu baaq u jeediyey dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya si gaara waxa uga booray inay ka digtoonaadaan falalka lidka kuwa amniga oo inta badan ka dhaca qaybo ka mida gobollada dalka shirkii u dambeeyey siyaasiyiin baa ka qayb gashay waa la socdaa siyaasigu ma aha arrintiisu siyaasina ma aha haddii arrintiisu tahay kursidoon uun keliya siyaasigu waa inuu noqdaa wanaagga dalka qof u dagaalamaya marka waxaan leeyahay ha laysgarab taago hadba dawladdii timaadda iyo tan hadda jirtaba ha laysgarab taago ha la toosiyo haddii wax ka qaldan yihiin ha loo toosiyo ha lala taliyo gacan iyo garab ha la siiyo dalku si uga gudbo xaaladda uu ku jirana ha laga shaqeeyo saasaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa hadda ka horna u sheegay oo ku celceliyey ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi man qatala nafsan bikhayri nafsin aw fasaadin fi alard faka'annama qatala annaasa jamiican waman axyaahaa fakaanama axyaa naas qofkii naf dila aan iyadu naf kale inay dishay daraaddeed loo dilaynin wuxuu la mid yahay buu yidhi ilaahay ummadda oo dhan dadkoo dhan qoflaayey buu la mid yahay yaa marka ilaahay in loo soo noqdo layska daayo dadka la qarxinahayo la baabbi'inahayo wixii la qabo oo la sheeganahayo ama dawladda laga sheeganayo ama dadka laga sheeganayana inta la wada hadlo si diintu ogoshahay in looga heshiiyo ayaan wax badanna kala hadlay haatanna leeyahay waa markii labaad oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu dalka masar kula kulmayo madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo isagu muddooyinka ugu dambeeyaba ku sugnaa gudaha dalkaasi masar kulan looga hadlayay sidii haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen golaha deegaanka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle bashiir cabdulle cismaan ayaa faahfaahinaya degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaa ka dhacay kulan ay soo qabaqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle waxaana looga hadlay sida haweenka ay ugu qayb qaadan lahaayeen dhismaha golaha deegaanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle axmed bariise oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay annaga ka wasaarad ahaan waxaan u xil saarannahay inaan xaqiijinno oo keliya qoondada dumarka wasaaraddiina waa idin joogtaa adinkana waa joogtiin wax alla wixii aad soo gaartiinna annaga waxaan diyaar u nahay in aan aan qalinku ku duugno qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay kulankaasi ka dhacay magaalada jowhar ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay waxaa jira xaquuq ka maqan haweenka oo sagaaliyo toban gabdhood ah oo baarlamaanka hirshabeellaha markii odayaashii ay qaybsadeen waxoodii gabar keeni waayeen loogu daray si gaara inay u leeyihiin weli ma noo doonteen waa maqan tahay waa idinkay kursi idinka maqan waay muxuu ahaytood xaquuqda haweenka inay idinku leeyihiin waana ogtihiin inay gabdhaha soomaaliya soo hilgameen laydin fari maayo wixii aan leenaho oo shareecada islaamka ayna siisa ayaan qaadanaynaan ka badan ma rabno waa wax muhiim ah haweenka inay ka qayb galaan barnaamijyada siyaasadaha socdo waxaan anna aan ku darsanayaa in badan waa laga wada hadlay wasiirayaasha ka wada hadleen in odayaasha aysan nagu seexanin dhankooda haddii loo dhiibo barnaamijka qaar ka mid ah nabadoonnadii ka hadlay kulankaasi ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay ku dadaali doonaan sidii haweenka ay u heli lahaayeen xuquuqdooda gabdhaha deegaanka qolaha qaybta ay ku leeyihiin waxaan rabnaa annaga haddaan odayaashan nahay oon ku lahaana gabdhayin waxba u diidi mayno idinkuma jiifne soomaalida dabeecaddeeda wax moogtaa maalin walba in mataqaanaa wax hore ka bislaadaan macquul maaha soomaalida waxaan day ku cusub yihiin waad ogtihiinoo mataqaanaa dadkeenna kulli waxaan ka nimid miyiga gudoomiyaha degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle cismaan maxamed mukhtaar oo dhankiisa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay hirshabelle waa nala ku yaqaanaay qoondada habeenka inaan aad u ilaalino haddana waxaan leenahay sidoo kale waxaan aad u dhoori doonaa oo ilaali doonaa haweenka qaybta ay ku leeyihiin ama doorka ay ku leeyihiin maamulka agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cali xasan maxamed ayaa ka warbixiyey sida loo xallin karo dhibaatooyinka haysta haweenka inta uu socday kulanka waxaa looga hadlay caqabadaha ka hor imaan kara haweenka inay ka mid noqdaan golaha deegaanka iyo sidii loo xallin lahaa caqabadahaas iyo waxa la isla gartay kow in la sameeyo guddi u dooda oo ka shaqeeya haweenka sidii ay uga mid noqon lahaayeen hannaanka dhismaha golaha deegaanka iyo xubnaha golaha labo in la sameeyo qorsho howleed roog balaan lagu xaqiijinayo sidii loo heli lahaa qoondada haweenka oo ah boqolkiiba soddon ee matalaadda golaha deegaanka degmooyinka hirshabeelle saddex waxaan ugu baaqaynaa dhammaan mas-uuliyiinta dowladda bulshada rayidka oo ololeyaasha xuquuqda haweenka iyo hay-adaha taageera in ay nagala shaqeeyaan sidii loo heli lahaa qoondada haweenka oo ah boqolkiiba soddon sidoo kale haweenka ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle inay u istaagaan sidii ay u heli lahaayeen xaqa ay u leeyihiin matalaadda deegaanada afar wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose oo u xil saaran maamul samaynta degmooyinka hirshabeelle iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadamaha ayaa isla qaatay in si wada jir ah uga wada shaqeeyaan sidii loo xaqiijin lahaa qoondada haweenka boqolkiiba soddon matalaadda golaha deegaanka degmooyinka hirshabeelle qodobka shanaad sidoo kale waxaa la isla gartay in barnaamijyada ku jira mashruuca dhisidda golaha dhisidda golaha deegaanka ee lagu in lagu baraarujiyo haweenka sidii ay uga qayb sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha iyo ka mid noqoshada golaha deegaanka abaabulkeeda ka wada shaqaynta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul aadamaha bashiir cabdul cusmaan raadiyo cadaado bardune barakacayaasha ku dhaqan kaamka badbaado ee duleedka magaalada cadaado ayaa waxa ay ka cabanayaan xaalad nolol xumo ee soo wajahday cabdirashiid cali maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya kaamka badbaado oo ku yaala duleedka galbeed ee magaalada tancadood ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ayaa xilligan dadka ku nool waxaa la soo daraystay xaalado nolol xumo dadka si gaara waxay uga cabanayaan caafimaad la'aan hoy la'aan iyo sidoo kale waxbarasho la'aan ay sheegtay inay soo wajahday gudoomiyaha kaamka badbaado cabdalla gaab oo dhankiisa hadlaya waxa uu sheegay in hadda baahida ugu weyn ay qabaan dadka barakacayaasha ay tahay dhinaca hoyga maadaama xilligan ay tahay xilliga la sugayey roobka guga waxauna sheegay inay adag tahay helitaanka meel dadkaasi barakacayaasha ay ka galaan roobkaasi badbaado wuxuu ku yaalaa duleedka degmada cadaado waxaa degan dad barakacyaal ah oo ka kala yimid gobollada soomaaliya sida etoobiya baay iyo bakool iyo dadkii deegaamkan u dhashay oo xoolihii ka soo leeday ayaa kaamkan eh, degan Eh, kaamkaas tirada degan waxaa weeye lix boqol afartan iyo lix qoysaa degan kaam badbaado waa dad baahan oo xoolo u foofin dhaqaale magaalo ku tiirsaneen dhaqaale baadiye ku tiirsaneen oo aad iyo aad u baahan oo meeshaasi ku nool aa u jeedaan buushashka ah walaalayaalow waxaan leenahay maanta waxaan jeedisanaynaa codsi maadaama fursad aan u helnay inay noo yimaadaan wariyaashii degmada cadaada ka shaqaynaya qaarkood Eh, waxaan leenahay xilli khayraadkii baa la gelaya ramadaankii baa soo dhow dadkaas waa dad baahan kaar ma qaataan kaararka oon oo maarata dhowliya fi bixisa bishii sagaalaad wax yar eh, kaamka ka haystay afartan qof camal ah ayagiina waa go-een dadkii oo dhan waa wada baahan yihiin wax kaar ay qaataan lama arko wax dhaqaale ma soo galaan wax baadiye ka soo gala lama arko wax magaalada ganacsi kuma tiirsana buushkaas ay ku nool yihiin ilmaha yararkaa baalish u aada gabdhaha xaafadaha yararkaa oo dharka dhaqa ayay noloshooda ku tiirsan tahay Eh, waxaan leenahay codsi aan jeedsanaynaa codsi codsigaasoo ah dowladda federaalka soomaaliya oo dalka mas-uulka ah u horeeya madaxweynaha dalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dadkaani deegaanadan gobollada dhexe ku nool aad iyo aadaa baahaya aga jirtay gaar ahaan degmada cadaado iyo eeriyadeeda kaamamka ku yaalla waa shan kaam shantaas kaam waa isku baahi waa isku dhibaato wax ay haystaan lama arko dhulkaas ilaahay in nabadgelyadaas ay iskaga joogaan Eh, xilli kuleela lagu jiray ilaahay baa xaaladda og ay ku nool yihiin waxaan leenahay dowladda federaalka soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya eh, dowladda goboleedka galmudug iyo kuwa kale oo meelaha kale gobollada kale ka shaqeeya oo dhan kaamkaas iyo kaamamka kale oo cadaada ku yaallaba kulligood aan la soo gaaran leenahay kaalmo bini aadanin guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan intaa waxaa ku eg war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray maanta warkan warka xigay intaan ku kulmayno waa bahdi radio cadaado idinle sidaa iyo aamana allah